galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha noofembarna ay tahay labaataniyosideedsannadka labadakuniyolabaatanyoafarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalka oo isku dayeysa inay aqalka sanadka mariso oo ka ansixiso ku dhowaad afartan hindisa sharciyeed iyadoo ah maalintii u dambeysay ee kala fadhiga baarlamaanka kumanaan shacabka lubnaan ayaa dib ugu soo noqday guryahoodii koonfurta dalkaasi kadib heshiiskii xabad joojinta ee dhex maray xisbullah iyo israa'iil dowladda federaalka ayaa doonaysa inay aqalka sanadka ka ansixiso maanta oo bishu labaatan iyo sideed tahay ku dhowaad afartan hindisa sharciyeed iyadoo maanta ah maalintii u dambeysay ee baarlamaanku fadhiyo ka hor inta aan fasaxyada la gelin tan ayaa u baahan taageerada xisbiyada kale ee sanadka si waqtigii laga doodi lahaa hindisa sharciyeedyadaasi loo soo gaabiyo taasoo markaasi khasbaysa in hindi sharciyeedyadaasi si toosa codka loogu qaado inkastoo qaar badan oo hindisa sharciyeedyadaas ay taageero ka haystaan xildhibaanada madaxa bannaan haddana qaar badan oo kale ayaa u baahanaya taageerada isbahaysiga si markaasi loo ansixiyo kumanaan shacabka lubnaan ayaa dib ugu soo noqday waxaa ka haray guryahoodii kadib xabadjoojintii dhaqanka gashay ee lagu soo afjarayay dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xisbullaahi xabadjoojinta ayaan iyadu si toosa u saameynayn dagaalka israa'iil ee khaza laakiin madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa sheegay in maraykanku uu mar kale isku dayi doono inuu soo afjaro colaadda gobolka oo dhan ka socota xamaas ayaa iyadu sheegtay inay jeclaan lahayd in xabadjoojin noocaas oo kale laga hirgeliya khaza laakiin waxa ay sii wadaa inay diido waxyaalaha israa'iil ay dalbanayso xisbiga takriid el esaf ee dalka bakistan ayaa ku dhawaaqay inay si kumeel gaara u hakinayaan dibadbaxyada dalkaasi ay ka wadeen dibadbaxyadaasi oo sababay in lix qof ay geeriyoodaan oo ay ku jiraan afar ka mida askarta iyo labo dibadbaxayaala waqti horena kumanaan dibadbaxayaala ayaa isugu yimid bartamaha magaalada islaamabad iyadoo kolonyo ay hogaaminaysay xaaska ra-iisul wasaarihii hore bushra bibi ay jebiyeen oo dhex mareen xanibaado booliska ama ciidamada ammaanku halkaasi ay ka sameeyeen caruurta lix iyo toban sano ka yar ayaa lagu wadaa in laga mamnuuco baraha bulshada kadib sharci cusub oo la filayo in la mariyo aqalka baarlamaanka maanta oo bishu ay labaatan iyo sideed tahay mamnuucidan ayaa haysata taageerada xisbiyada oo dhan baraha bulshada ee facebooka instagramka iyo tictokka ayaan loo ogolaan doonin in dhallinyarada yaryari ay isticmaalaan taasoo australia ka dhigaysa dalkii koowaad ee soo roga mamnuucid noocaas oo kalaa dadka dhaliilsan arrintan ayaa iyagu ku doodaya in hindishahan la dedejiyey oo aan waqti ku filan in laga doodo loo ogolaan mamnuucidan ayaa dhaqan geli doonta sanad kadib markii hindisa sharciyeedka la ansixiyo qaxootiga u dhashay bulshada rooyinga ee degan dalka bangaladesh ayaa soo dhaweeyey go-aan ay gaartay maxkamadda dembiyada caalamiga oo ay soo saartay warqad ama amar lagu soo xirayo taliyaha militariga dalkaasi myanmar dacwadoogaha guud ee i c c ayaa dalbaday in la soo xiro sarkaalka sare ee la yidhaahda min ang hong shalay oo arbaca ahayd isagoo lagu eedeeyey dembiyo ka dhana bini aadanimada oo ay ku jirtay in dalka laga tarxiilay dhibaatooyina loo geystay muslimiinta ruxingaha ah jenaraalkan ayaa xukunka ka tuuray ansan suki labadii kun iyo labaataniyo kowdii waxaana lala xiriirinayaa olole ka dhana bulshooyinkaasi muslimiinta oo ay ka mid yihiin kufsi wadareed dil guryahoodii oo dab la qabadsiiyey taasoo keentay in ugu yaraan dad gaaraya hal milyan oo roxinga ay guryahoodii ka qaxaan ayna u qaxaan dalka bangaladesh saadaasha hawada berito oo jimca magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo toddobo sidnina waa roobab iyo labaatan iyo shan halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo dollarka maraykanka ah